أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suurati ali cimraan casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda labaatan iyo sagaalaad suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi qul in تkfuu ma fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu اllah qul dheh in tukfuu haddii aada qarisaan maa waxa fii suduurikum laabihiina dhexdooda ahaaday ow amase tubduu aada muujisaan hu shayga laabihiina dhexdooda ahaaday yaclam ogaadee hu shayga allaahu alla ogaadee wayaclamu alla waa ogyahay maa waxa fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday wallaahu alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodo waay waxaa noo soo dambeeyey iska reebidda alla subxaanahu watacaala uu naga reebay muwaalaatu lkaafiriin gaalada in garab laga dhigto loo nusreeyo loo gargaaro ama la jeclaado ayaana laga reebay oo alla subxaanahu watacaala uu naga reebay halkan marka waxaa kaloo marka aayadda aakhirkeeda ahaa wayuxadirukum allahu nafsahu waila allahi اlmasiir marka intiqaal min altaxdiiri اlmujmali ilaa darbin min altaxdiiri اlmufasal waxaa laga soo wareegayaa digniin guud markaasaa waxaa loo soo wareegayaa digniin gaar ahaaneed si guudaana loogu digay markii hore wayuxadirukum allahu nafsahu alla nafsadiisa uu idinkaga digaa ayaana la yidhi kaas marka wuxuu ahaa digniin guud ayay ahayd taxdiir caam ah oo mujmal ah taxdiir mufasala loo soo gudba haddana marka shay gaar ah dign wax gaar ah ayaa digniinna lagu siinaa allah uu nagu siinaa subxaanahu watacaala marka allah wuxuu leeyahay qul dheh oo waxaad ku tiraahdaa in tukfuu haddaad qarisaan maa ay ladii kii fii suduurikum laabihiina shayga ahaaday kaa haddii aada qarisaan oo min muwaalaati lkufaari ah gaalada muwaalaadkooda ah oo ah markaa fatusiruuhu aada siraysataan gaaladii marka jacaylkoodii inaad siraysataan waxa laabihiina ku jira ood siraysanaysaan yacnii alla waa ogyahay oo arrintaas ah ilaa ayaddaasa usoo dambeysay ow amase tubduu waxaad muujisaan hu yacni shayga aada muujisaan oo laabihiina markaa ku jira bannaanka keentaan yaclamuhu llaahu alla ogaadee kaas oo ilaahay waa ogyahay kama qarsoonaanayso marka arrintan lafteedaaba digniin ahoo inuu rabbi waxa laa yacni quluubteenna ku jiro iyo waxaan bannaanka keennayba inuu isku si u og yahay ayaa lafteeda digniin ahoo war allaha idin og oo waxaa quluubtiina ku jira ka warqabo og waxa aad bannaanka keenaysaan allaha isku si u og ilaahaas ka cabsadoo rabbigaa baa la idinkaga digayaa saasay ka dhigan tahay wayaclamu alla waa ogyahay maa ay ladii kiibuu alla ogyahay fi samaawaati kaa-inun fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaanayo iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaanaya intaba alla waa ogyahay wallaahu alla calaa kulli shayin shay kasta korkiisna qadiirun qaadirun midka awoodo wa oo idinka inuu idin ciqaabowba awoodaa waay marka taxdiir mufasal ah oo aada u noocyo badan ayaa ku jiro ilaahay waxaa laabaha ku jira iyo waxa bannaanka yaal inuu isku si u og yahay dhulkan iyo weyn iyo cirkan weyninka badan wax kaga qarsoon inaynan jirin waa taxdiir labaad shay kasta inuu awoodana taxdiir saddexaad waayo intaa marka waa tafsiil marka awal wayuxadirukum allahu nafsahum baa nala soo yidhi haddana si gaar ahaaneed haddana shay yacni taxdiir mufasala ayaana ayaana loogugu digay ayb yowma tajidu kulu nafsi maa camilat min khayri muxdaraa ilaahay wuxuu idinkaga digayaa nafsadiisa yowma tajidu fii yowmin maalin dhexdeed ayuu alle nafsadiisa idinkaga digayaa maalinka oo tajidu ay helayso kullu nafsin naf dhammaanteed maa ay helaysa kii camilad camiladhu ay shaqaysatay ay helayso muxdaran xaal uu yahay midkii lasoo goob joojiyey oo la keenay oo xaadir ah muxdaran muwafaran xaal uu yahay midkii la dhammaystiray oo la oofinayo wamaa wixii camilad ay samaysay nafsadii oo min suu-in xumi ahna tawaddu waxay jeclaysanaysaa low anna beynahaa iyada iyo wa beynahu shaygaa ay samaysay xumida ah dhexdooda amadan zaman inuu ahaan lahaa waqtiga oo baciidan aada u fog sidaasay nafsad markaa ay jeclay maalin ay jeclaysanayso wayuxadirukum alla wuxuu idinkaga dig wuxuu idinkaga digayaa allaahu alleh nafsahu nafsadiisuu idinkaga digayaa wallaahu alleh ra-uufun mid turid badan waa bilcibaadi addoommada u turid badan marka yowmadan waxay ku tacalluqayso war badan baa ku jiro ibnu jariir isaga wayuxadirukum ullahu nafsahu fii yowmin darafkaas marka wayuxadirukum ullahu nafsahu buu ku tacallujiyey nuxaad badanna waa daciifinayaan arrintaasu waxay leeyihiin fasliga dheer intaas oo fasli ah inay ku jirto shayga loo celinayo waa laga fiican yahay qaar kalena waxay leeyihiin udkur baaba laysaga tacallujin karaa ama itaquu ka cabsada yowma tajidu maalinta nafsad ay helayso nafs nafsad kastaa ay helayso waxay samaysay oo kheyr ah iyadoo marka loo oofinayo halkaa marka ha lagu tacallujiyay leeyihiin oo maxduufa loo soo qadaro maxduufkiina waxay leeyihiin isaguna de waxaa weeyaan asal ma aha oo haddiiba la heli karo wax aan yacni shay aan lasoo qadaraynin oo wax go-an maxduuf haddii la waayo marka shay la sheeg madkuur marka la waayo ayaa in wax lagu tacallujiyaa ay fiican tahay meeshaas marka waxay leeyihiin iyaga tawaduda dambaa lagu tacallujinaa yowmadan ayb saasay marka ay leeyihiin tawadu kullu nafsin maa camilat min tawadu kullu nafsin maa camilat min suu-in yowma tajidu kullu nafsin maalinkaasay jeclaysanaysaa naf ay tamaninaysaa wey halkaasay ku tacallujinayaan nooc marka adeyg ah ayaan xagga tarkiibka ku jira midaas inkastooy u badan yihiin yacni culimada luqawiyiinta u badan yihiin haddana marka middaa ibnu jariir ama in la yidhaahdo itaquu ka cabsada yowma maalin sidaas aada u fudud ba wayuxadirukum ullahu nafsahu alla nafsadiisa uu idinkaga digayaa yowma fii yowmin maalin dhexdeed ayuu alla naftiisa idinkaga digayaa tajidu ay maalinka oo tajidu ay helayso kullu nafsin naf kastaa maa wixii camilad ay samaysay oo min khayrin khayr ah muxdaran xaal uu yahay mid lasoo xaadiriyey ama muxdaran xaal uu yahay mid la oofiyey oo la dhammaystiray marka tajiduda hal mafcuul markaan siino muxdaran waa xaalaynaynaa markaas aan tajidu hal mafcuul siinaynana bimacnaa tusiibu waay naam waa markay nafsaddu helayso oo ay asiibeyso ayaa la dimnisiina muxdaran marka xaalay noqonay haddii tajidu bimacnaa taclamu laga laqbeeyana laba mafcuulay qaadanaysaa muxdaranna waa mafcuulkii labaad marka nafsad walbaa waxay ku ogaanaysaa wixii ay samaysay muxdaran inuu mid lasoo goob joojiyey inuu yahay bay naf walbaa ogaanaysaa ay ku ogaanaysaa ayb marka maalin buu alla nafsadiisa idinkaga digayaa tajidu kullu nafsin naf kastaa naf dhammaanteed ay helayso ay asiibeyso maa ay ladii kii ay asiibayso helayso camilad camiladhu ay shaqaysatay min khayrin oo khayr ah muxdaran xaal uu yahay mid lasoo xaadiriyey ama mid la dhamays la dhammaystirayo xaal uu yahay wamaa wixii camilad ay samaysay hu maagaba wixii ay waladii camilathu kii ay samaysay nafsaddu oo min suu-in xumaan ah tawaddu waad ku qabraysaa marka tawaddu waxay jeclaysanaysaa low anna beynahaa nafsaddii iyo wa beynahu shaygaa xumi xumaanta oo ay samaysay dhexdooda amadan inuu u ahaan lahaa dhexdooda uu ahaan lahaa waqti waqtiga oo baciidan aada u fog yacnii shayga wanaaggaa waa rabtaa shayga xunna waxay jeclaysanaysaa inaanba loo soo dhaweyninba nacam iyada iyo shaygaas waqti dheer inuu u dhexayn lahaaba oo aan loo soo dhaweynin qowluhu tacaala waxay la mid tahay xataa idaa jaa-anaa qaala yaa leyta beynii wa beynaka bucda almashriqayni fa bi'sa alqariin fii suurati zukruf ayay la mid tahay marka midaan oo shayga ay samayseen sharta ah ama xumaanta ah in laga fogeeyay jeclaysanaysaa wayuxadirukum ullahu alle wuxuu idinkaga digayaa nafsahu nafsadiisa wallaahu alle ra-uufun mid turid badan waay bilcibaadi addoommada u turid badan qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum ullah qul dheh oo waxaad tidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha alle inaad jeceshihiin fatabicuunii isoo raaca yuxbibkum ullahu alla idin jeclaadee yahuud iyo nasaarey aayaddan kusoo degtay sha'nigooda oo waxay yidhaahdeen naxnu abnaau llahi wa axibaa'uhu annaga dadkii ilaahay jeclaa baan nahay bay dheheen kuwa ilaahay ou jeclaa baan nahay allaana jecel ee markaasaa waxaa la leeyahay maxabada alle addoonkiisu uu jecel yahay waxay natiijo ka tahay yacnii qofku sida uu u raaco ambiyada ilaahay gaar ahaan nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo yahuuddii iyo nasaarada najraanna ay markaa la doodayaan yahuuddiina ay madiino fadhiyaanba ay joogaan war yahuuddiina madiino ku nool iyo nasaaradiinaan doodayso ilaahay subxaanahu watacaala maxabadiisa haddaad rabtaan oo sidaad sheeganaysaan ay runtaa aniga iraaca alla anuu isoo diray raacidda aada iraacaysaan baadna ku gaaraysaan maxabada alle jacaylka alle marka aayaddu sidaas u ahay macnaheeda sababu nusuulku sidaasuu ahaa yacni marka macnuhuna halkaas saas u dhacaya aayaddan culimada qaarna marka waxay yidhaahdeen waa imtixaan waxayna imtixaanaysaa qof kasta oo sheegto maxabatullaahi tacaala ilaahay jacaylkiisa allah ijecel qofkii yidhaahdo ee waxaa la leeyahay marka maxabada haddii allah uu ku jecel yahay raac nabiyullaahi moxamedo taasaa marka lagugu garanaayo iyadaa marka imtixaan ku ah mutaabacada nebiga imtixaan ah qofkii kasoo dhalaalo mutaabacada nebiga ee kasoo baxo qofkaasi ilaahay waa jeclaanayaa subxaanahu watacaala qofkii nabiyullaahi moxamed mutaabacadiisa laga waayana qof alle jecel yahay ma aha marka min xuquuqilmustafaa waxaa ka mid a aliimaanu bihi in la rumeeyo nebiga sal l slam waxaa ka mida in la jeclaado maxabatuhu sala allahu calayhi wasalam wa min xuquuqihi waxaa ka mid ah mutaabacatuhu in isaga la raaco oo meeshii uu cagta dhigay la dhigo wixii uu sameeyeyna la sameeyo ka diin dhigtay wixii uu ka dheeraaday ounan samaynin oo alla uu ugu dhowaaday inuu ka fogaadana laga fogaado ayb taas ayaa marka xuquuqda nebiga sala allahu calayhi wasalam taas tawqiir iyo tacdiim ulaa'iqana oo alla uu siiyeyna la siiyo qul dheh in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha alle inaad jeceshihiin haddii idinka kuwa alla jecel aad tihiin fatabicuunii ani isoo raaca yuxbibkum ullahu alle idin jeclaadeen markaas haddaad isoo raacdaan marka mutaabacada nebiga de waxaa weeyaan ummadda waa lagu waajib yeelay oo amar baa halkanna ku jiro laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasana wamaa aataakum alrasuulu faquduuhu ayuu alla yihi waa wuxuu nebigu idin siiyo idinla yimaada qaata wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu idinka reeba ka jooga in la khilaafana waa layska reebay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim marka maa itibaacaas nebiga yaana aakhirana laysa su-aala qabrigana waa laysku weydiinaa oo qofka muuminkaa markii nebiga loo la hor keeno qabriga dhexdiisa ee mataqaanaa la yidhaha wuxuu leeyahy haadaa muxamedun jaa-anaa bilbayinaati xujooyin cadcad buu nal noola yimid faamanaa bihi waan rumaynay watabacnaahu waana raacnay ka kalena wuxuu dhahayaa haah haah laa adri samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu dadkoo wax dhahayaan maqle anna waa iska dhahay markaasaa laleeyahay laa darayta walaa talayta marka qabrigi waa laysku imtixaana nebi maxamed ma raayani ma raacday mase ma raacin qiyaamaha marka la tagana waa laysku imtixaana suurat lqasas aan ugu tegi doonaa in shaa allahu tacaala wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin maxaad rusushii ugu jawaabteen ma raacdeen mise waad khilaafteen ayb marka shanigu adiga sidaad sheeganaysa ma aha nebigaan jeclahay allaan jeclahay sidaad sheeganayso laguu rumayn maayo camalkaaga kuu rumeeyo haddii lagu arko marka axad nebiga ku dayanayo tarikadii iyo dhaxalkii nebiga uu nooga tegay baranayo danaynayo faafinayo ku camalfalayo isku qaydayo isku dabraayo haddaad tahay maxabada nebigood sheeganayso waa runtaa haddii kalena waa iska faataa dhug iyo been haddaad leedahay nebigaan jecelahay wax aad xaggay xaggana aadan u soconin bal waxaaba ka sii daran inaad u haysato sunnada nebigaba inay bidco tahay nacam oo bidcaba aa u haysato sunnadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu caleyhi nacam haddii nebigu uu noolaan lahaa ka waran sunnadiisiina aad bidco u haysato dhinacuu kaa mari lahaadna dhinac kalead ka mari lahayd nacam ayb marka adduunyada sheegashada waa in marka camalkaagu uu waxaad sheeganaysaa uu kuu rumeeyo aayaddan marka aayad inaga imtixaan nagu ohna imtixaanaysa wayakfir lakum wayakfir dhaafee alla lakum idinka idin dhaafee dunuubakum dunuubtiina idin dhaafee wallaahu alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan qul dheh nebiyow adiicuu adeeca allaha alla adeeca warasuula rasuulka adeeca fain tawallow hadday jeestaan fa in allaaha alle laa yuxibu ma jeclaa ma jecla alkaafiriina gaalada alla ma jecla marka fa in tawallow hadday jeestaan waa laga macnayn karaa ayb waxaa kaloo iyadana sidoo kale marka fain tawallow ay fain tatawallow haddaad jeesataan adinka labada macnoba waa ku suuragal taada in la xadfo tatawallow ay tahay iyo maadiba inay iska tahay fain tawallow tawalaadi tawalaadi in marka ay tahay marka ficilku maadi haddii uu yahay in shardiyaa ay gasho waxay u gedinaysaa xaalay mustaqbal bay u gedinaysaa ama mudaaric bay ka dhigaysaa macno ahaan marka fain tawallow haddaad jeesataan fain tawallow hadday jeestaan intaba macno saxa fain allaha alla laa yuxibu ma jecla alkaafiriina ilaahay gaalada ma jecla meeshaas marka maxaa laga qaadana ee tawalliga laga jeesanayo iimaanka iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam mutaabacadiisa bataatanba laga jeesanayo oo la leeyahay annaga nebiga nama amarkiisa nama khuseeya la dhahayo ee icraadka laga sameynayo laga jeesanayo kulliga ah inay gaalnimo keenaysa nacam oo tawalliga qaarkiis oo nebiga laga jeesanayo yacni inuu gaalnimoba uu yahay nacam fa ina allaha laa ila cillo waayo jumlada dambe nacam fain allaha alla laa yuxibu ma jecla alkaafiriina ilaahay gaalada ma jecla marka gaaladii nebi maxamed ay ka jeesteen iimaankiisii saasay gaalo ku yihiin ina allaha اstafaa aadama wanuuxa waaala ibraahima waaala cimraana cala alcaalamiin ina allaha alle istafaa wuxuu doortay aadama aadam ayuu doortay alle wanuuxan nuux ayuu doortay waaala ibraahiima reer ibraahim ayuu doortay waaala cimraana reer cimraan ayuu doortay cala alcaalamiinuu ka doortay caalamiin caalamka yani caalamka idaylkiis ayuu ka doortay waa caalamkii zamanadoodii joogay marka ayb duriyatan ayuu alla doortay duriye ayu ubad ayuu doortay duriyada oo bacduhaa qaarkood min bacdin qaarka kale ay ka mid yihiin ama ay ka ahaadeen wallaahu alle samiicun mid maqlid badan waaye caliimun oo ogaal badan waayo alle aayadahan halkan laga bilaabo waxaa la gelayaa markaa qisadii maryam dhalashadeedii ugu horeyn sidii maryam ay ku dhalatay gadaal dambena sida nebiyullaahi ciisa uu ku dhashay oo ilaahay subxaanahu watacaala maryam uu uga beeray nebiyullaahi ciisa iyo kelmaddii kun uu ku beermay uu ku samaysmay iyo sidii ay maryam kusoo barbaartay oo zakariya uu soo barbaariyey nebiyullaahi zakariya nebiyullaahi zakariyana marka qisadiisa ayaa la dhex gelinayaa oo isagana marka ilaahay uu ugu hibeeyey wiilkiisii yaxye ahaa isagoo aada waayeel u noqday xaaskiisana ay ahayd mid aan dhalin in ilaahay iyagoo waayeelnimadaa marka uu ilmo ku siiyey taana marka waxaa loogu duur xulayaa waxay tahay ama loo sarbeebayaa haddiiba maryam la dhalay iyada oo sidii ay ku dhalatay iyo say kusoo barbaartay oo lasoo barbaariyey nebiyullaahi ciisaana iyada uurkeeda ou galay ama ilmogaleenkeeda ou galay ilaahnimada ciise iyo ilaahnimada maryam inay baatil tahay baa marka halkan aayadda aayaduhu ay tilmaamayaan oo ilaahnimada xaqa waa midda allah subxaanahu watacaala amaa in ciise ilaah laga dhigto ama maryam laga dhigto sax ma ahan waayo iyagu waxay soo mareen rixim bay soo mareen haween bay ka soo baxeen labadoodaba yaraanay soo mareen baahi bay soo mareen oo heer ay u baahan yihiin in la xanaaneeyo la barbaariyo ayay soo mareen ee ilaahna intaa ma soo maro oo istiqnaa daati ah buu leeyahay allah subxaanahu watacaala marka allah wuxuu leeyahay in allaha alleh istafaa wuxuu doortay allah aadama buu doortay aadam nebiyullaahi aadam baa laga bilaabay doorashada uu aadam doortayna waxay tahay gacantiisa inuu alle ku sameeyey malaa'igtiisa inuu u sujuudsiiyey sidaa marka ilaahay suurad inuu ilaahay siiyey aada marka yacni u qiimi badan oo u yeelay wahaakada ayb oo marka in ilaahay yani waalid la-aan carada isaga in laga sameeyo kun fayakuunu uu kusa kun uu ku samaysmay isla markaana ilaahay gacantiisa uu ku sameeyey oo xadiidku wuxuu leeyahay marka aayaddu waxay leedahay qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya arrin marka aadam ou gaar leeyahay waa ogowda arrintaas inta kale dadka ilaahay haween iyo rag buu ka beeray awooddiisiiyo qudradiisuu ku abuuray waxa kaloo dhan laakiin aadam ilaahay gacantiisuu toos ugu abuuray waana marka aakhiro la tago oo dadku ay doonaan shafaaco iyo in loo ergeeyo markay ra ambiyadu ay u ergeeyaan markay raboodaan aadam marka loo tago waxa lagu ammaanaya maxay tahay ina allaha tacaala khalaqaka biyadayhi wa asjada laka malaa'ikatahu wa adkhalaka jannatahu ilaahay gacantiisuu kugu abuuray malaa'igtiisuu kuu sujuudsiiyey haddii marka gacanta qudro lagu fasiro ee aadam iyo dadka kale maxay isku isdhaamayaan marka in allaha khalaqaka biyad biyadayhi maxay macnoo yeelanaysaa aadam marka in gaar looga dhigo lagu ammaano macno ma yeelanayso ila ibliis marka alla uu yihi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadayana ee haddii marka ibliis wuxuu dhihi kari lahaaba ilaahu anigaba waa igu abuurtay qudradaada hadday arrinta qudro tahay waayo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa u ibliisba ku abuuray marka aadam arrin ou gaar u leeyahay waa ilaahayna ku doortay ibnu kahiirna sidaasuu sheegaya meeshaan marka uu macneynayo ayb wa nuuxan buu alla doortay nuux buu doortay nabiyullaahi nuuxna muxuu ku doortay awalu rasuul inuu noqdo rasuulkii ugu horreeyey ummaddu markay ka inxiraaftay towxiidka ilaahay wuxuu rasuul u soo diray ugu horreeyey nab yani nabiyullaahi nuux calayhi salaam wa nuuxan buu alla doortay wa aala ibraahiima buu alla doortay aalu ibraahim marka ibraahim iyo isxaaq iyo iyo yacni ismaaciil iyo yacquub iyo yuusuf iyo nabiyullaahi moxamed baa ka mid ah salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim waayo nebiga min aali ibraahim ibraahim dur-aalkiisii waayo reer ibraahim ayuu ka mid yahay waayo ismaaciil buu ku abtirsadaa nebiga sala allahu calayhi wasalam marka reer ibraahimna alla waa doortay nebinimow alla u doortay ibraahim wuxuu alla u doortay alkhulla iyo nabiy llaahi moxamed sal ll ly slam maxaba ayuu alla subxaanahu watacaala uu kusii khaas yeelay dadka kale yani yani fadli dheeraad ay dheer yihiin labadooda nabiy llahi ibraahim iyo nabiy llahi moxamed ambiyada kale nabiy llaahi moxamedna uu usii fadli badan yahay wa aala cimraana ayuu alla doortay reer cimraan ayuu alla doortay cimraankan marka waxaa weeyaan waalidu maryam maryam waalidkeed waay oo marka waxaa weeyaan cimraan ibnu yashar ibni faahith ibni faahit ibni laawi ibni yacquub calayhi salaam cimraan marka wuxuu dhalay maryam aabaheed waay may kaa waxaa weeyaan waalidu muusa wa haaruun cafwan cimraankaas waa waalidu muusa wa haaruun halkan laakiin cimraanka lagu tilmaamayo kaa ma ahane waa cimra waxaa weeyaan waalidu maryam maryama bintu cimraan waay cimraankaas waay marka isagana de waxaa weeyaan de maryam baa ka dhalatay aala cimraan marka maryam iyo ciise ayaa soo gelaya oo iyagana aada uqiimi uqiimi badan ayb oo kaa marka cimraankaas cimraan ibnu ashham ibni amuun min waladi sulaymaan bni daawuud waay sulaymaan ay galaa ayuu galaa cimraankan oo maryam dhalay ayb wa qiila cimraan ibnu maathaanna waa la yihi magaciisa sidaasaa la yidhaahdaana waa la yihi ayb duriyatan laba ecraab baa ku bannaan in laga bedelo yani waaala ibraahima waaala cimraana iyo in laga bedelo oo la yidhaha marka duriyatan buu alla doortay ama nuux laga bedelo oo duriyatan in allaha astafaa aadama waa nuuxan buu doortay duriyatan buu doortay laakiin in laga bedelo aadam suuragal ma aha leanna aadam isaga waxa waxa aadam isaga duriya maba ahan banaan ayb amase duriya marka macnaha bedelka haddii lagu wadana niyatu takraari lcaamil buu leeyahay duriyatan istafaa duriyatan ilaahay duriye ayuu doortay saa in la dhaho marka ubad waxaa kaloo la yeeli karaa in la yani xaale in laga dhigo waaala ibraahima iyo waaala cimraana iyo laga xaaleeyo la yidhaha duriyatan xaal ay yihiin ubad duriyada oo bacduhaa qaarkeed min bacdin ka ahaaday qaarka kale dad isdhalay macnaha ama duriyatan xaal ay yihiin ubad bacduhaa qaarkood min bacdin ka mid ah qaarka kale waxay uga mid yihiinna binnusrati waa isu gargaarayaan waa isu helinayaan oo diina ka dhaxayso sida munaafiqiintaba alla uu yihi almunaafiquuna walmunaafiqaatu bacduhum min bacdin ya'muruuna bilmunkari wayanhowna cani lmacruuf kuwanna marka waa istaageerayaan oo xaqay isku taageerayaan wallaahu alla samiicun mid maqlid badan waayo caliimun ogaal badan id waqti ayuu alla subxaanahu watacaala ku maqlid badan ou ahaa qaalat ay tiri imra'atu cimraana marka id waxaan ku tacalujinaynaa wallaahu samiicun caliim ilaahay mid maqlid badan oo ogaal badan waayo id waqti buu alla ogaal badnaa maqlidna badnaa qaalat ay tiri imra'atu cimraana cimraan haweentiisii ay tiri rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga nadartu laka waxaan kuu nadray adiga maa ayiladii kii ayaan kuu nadray fii batnii aniga calooshayda dhexdeeda ahaaday muxararan xaal uu yahay mid la saafi garaynayo mid la saafi gareeyo oo maxaa laga saafi garaynayaana howl adduunyo maxaa loo saafi garaynayaana likhidmati beytika beytkaaga inuu u adeego oo u khidmeeyo beytalmaqdis ama qudus fataqabal ee ilaahu aqbal minii aniga xaggayga ka aqbal ilaahu maa nadartu laka waxaan kuu nadaray ilaahu iga aqbal inaka adiga anta adigu assamiicu baa tahay mid maqlid badan alcaliimu ogaal badan baa tahay marka imra'atu cimraan waxaa la dhihi jiray xannatu bintu qaafuudaa ayaa la dhihi jiray umu maryam ayay ahayd cimraanna cimraanu bnu maathaan ayb cimraankii nabiy llaahi muuse aabbihi amaaha kun iyo siddeetan sana udhexaysay labadooda marka muusa muusa bnu cimraan maryamo bintu cimraan islama dhalanin magacyada unbaa isku mida naam saa ugu haro naam ayb waxayna ahaayeen cimraankan uu ahaa banuu maathaan qabiilo reer bani israa'iil ka mida weliba axbaartooda culimmadooda iyo boqoradooday ahaayeen waqiila cimraanu bnu ashham ayb id waqti ayaa ama udkur xus id waqti xus ama id waqti buu alla subxaanahu watacaala uu maqlid badnaayo ogaal badnaa qaalad ay lahayd oy tiri ay dhahaysay imra'atu cimraana cimraan haweentiisa rabbi yaa rabbi rabbiyow rabbigayow inii aniga nadartu laka waxaan adiga kuu nadray maa ay ladii kii fii batnii calooshayda dhexdeeda ahaaday muxararan xaal uu yahay mid la saafi gareeyey oo maxaa loo saafi gareeyey likhidmati qudsi qudsi yacni qudsika adiga yacni qudus yani dahirnaantaada beytka beytkaaga dahiran yaa marka yacni loo xor looga dhigay oo loo saafi gareeyey oo shuqul adduunyaa laga saafi gareeyey marka mufasiriinta qaar waxay yidhaahdaan waxay aragtay iyadoo aan weli dhalin weligeed dhalin ayaa waxay aragtay yacni digaag ama shimbir ukun afka ku garaacayo oo dilaacinayo ka dilaacinaya marka jiiljiil iyo ka dilaacinayo ka ba yacni inay uga soo baxda rabo markaabay marka shay walbaa shay baa lagu xasuustaaye markaasay waxaa qalbigeeda soo galay ilmo in ilaahay uu siiyo ilmahaas oo cibaadada ka dhaxlo oo iyada marka ilaahay diinkiisa ku tooso leanna dadka saalixiinta ee wan wanaagsan hadafka ay ilmaha ka leeyihiin ayagu intaas inay ilmo fiican ka soo baxaan oo ilaahay diintiisa yacnii iyaga markay dhintaan kabacdi u istaago oo ayaga marka ajarkooduna uu socdo cibaadada rabbina dhulka korkiisa ay ku socoto sidaasaa marka sababta ka keentay ee ahayd baa la yidhi marka marka waxay leedahay rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga nadartu laka adigaan kuu nadray maa aladii kii fii badnii calooshayda dhexdeeda ahaaday muxararan xaal uu yahay mid la saafi gareeyey oo yacni loo saafi gareeyey baytalmaqdis inuu ka khidmeeyo ou khaadim uu ka ahaado lagana saafi gareeyey shuqul adduunyo iyo inuu ku mashquulay ee waxyaabahaas oo dhan fataqabal ee ilaahu aqbal minii aniga xaggayga ilaahu ka aqbal maa nadartu laka waxaan kuu nadray ilaahu iga aqbal saasay leedahay marka kaniisadda u khidmaynteeda ile ayaga meesha ilaahay ku caabudaanaa kaniisad la dhihi jiray ibnu jariir wuxuu leeyahay muxararan likhidmati qudsika fi lkaniisati baqawina wuxuu leeyahay khaalisan lilaahi mufariqan licibaadati اllahi walikhidmati اlkaniisati kaniisadu marka waa meesheeda ilaahay ay ku caabudi jireen iyaga marka waxay leeyihiin shay adduunye marka maku shuqlinaayo halkaa unbaa marka cibaado iyo inay meeshaa ka khidmayso oo yacni ruuxa uu ka khidmeeyo innaka adiga anta adiga allow asamiicu mid ajiibid badan baa tahay oo ducada aqbalo alcaliimu ogaal badan falamaa markii wadacathaa wadacad ay dhigtay haa wixii caloosheeda ku jiray markay dejisay oy dhigtay ama falamaa markii wadacad ay dhigtay haa shaygii ay nadartay ee caloosheeda ku jiray qaalat waxay tihi rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga wadactu waan dhigay haa wixii aan nadray ayaan dhigay shaygii aan nadray ayaan dhigay oon dejiyey unhaa xaal ay tahay iyadoo dhadig a baan dhigay wallaahu allaana aclamu ku ogaal badan bimaa wixii wadacad ay dhigtay minhaa kaga ogaal badane waa jumla muqxama marka intaas warkeediyaa dib loogu laabtay waxay tihi walaysa dakaru labkuna ma ahan kal unhaa dhadigii oo kale ma aha xagga khidmada iyo in yacni xoogga iyo masaaji yacni meel masjid ama yacnii ilaahay lagu caabudo ka adeegistiisa ee labku kulama mid ahaa dhadiga oo midda dhadigaa waxaa ku dhacaya xayd waxaa laga yaaba meesha cibaadada inaynan soo geli karin iyadii xagga tabarta iyo xoogga wax walbaa ma ka shaqayn karto ma awoodi karto markay soo korto iyo weynaato xijaab iyaa imaanayo dabcan raggii iyo dhexgalkoodii iyo uma yacnii waa adkaanayaa maadaama marka sidaas ay aada ugu yacnii waxyaabahaas oo dhan ay imaan karaan ka-annahaa marka waxay leedahay de inay iyadu wiil rabtay oo wiil markaa mar walba u gacan bannaanaado oo kale marka waxay leedahay ilaahu sidaasaa nadray walaysa dakaru kal unhaa labkuna dhadig oo kale ma aha muhimadan aan u nadray nin iyo naag isku mid maaha wiil iyo gabar isugu mid ma aha wa inii anigana samaytu waan ugu magac bixiyey haa iyada maryama maryamaan ugu magac bixiyey wa inii anigana uciidu waan magan gelinayaa haa iyada bika adaan ku magan gelinayaa waduriyatahaa ubadkeedana waan magan gelinayaa adaan ku magan gelinayaa min ashaydaani baan kaa magan gelinayaa shaydaankii shaydaankii day arrajiimi la fogeeyey naxariistii alle laga dheeriyey falamaa markii wadacad ay dhigtay oy dhashay haa wixii caloosheeda ku jiray markay dhigtay qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga wadactu waan dhigay haa yani haadii marka waa la ta'niisiyey damiirkan xamlan calaa maa maada in lagu lagu xambaaro ayb oo marka ay tahay inii wadactu waan dhigay haa shaygii aan nadray annadiirata wixii aan nadray maagii aan nadray shaygii aan nadray unhaa xaal ay tahay dhadig iyadoo dhadigaan dhigay oon dhalay macnaha wallaahu allaana aclamu ku ogaal badan bimaa biladii kii yani shaygii yani kii wadacad ay dhigtay bimaa wadacathu allah ku ogaal badanoo minhaa wa min kulli axadin uga ogaal badanoo ilaahayda waxa caloosha ay kuwa dawaaba ogaayba gabar inay ahaayeen marka wallaahu aclamu bimaa wadacat laba qiraa'aa ku jirta oo sidaan haddaan ku wadno wallaahu aclamu bimaa wadacat oo ta'da la reebo yacni ikhbaaran can illaahi caza wajala waa jumla muqxama allahna ka warramayo allah oge wixii ay dhashay allah ku ogaal badane waana qiraa'at lcaama wayn saasaa loo badan yahay ibnu caamir oo toddobada ka mida iyo abu bakr yacni shucba can caasim iyo yacquub oo saddexda ku jiro yacquub alxadrami iyaga waxay akriyeen wallaahu aclamu bimaa wadactu wallaahu aclamu bimaa wadactu qiraa'ada haddii la akriyo tawjiiheedu wuxuu noqonayaa iyadaaba warkii sii wadata marka oo markaa qaalat rabbi inii wadactuhaa unhaa wallaahu allah aclamu ku ogaal badan bimaa wadactu waxaan dhalay oon dhigaye minii igaga ogaal badan aniga eh walayse dakaru labkiina ma ahan kal unhaa waa hadal marka siyaaq wada socdo haddii marka bimaa wadacat la akriyana intaa wallaahu aclamu bimaa wadacat jumla muqxama w walayse dakaru labku ma ahan kal unhaa dhadig oo kale ma aha lianna dakara aqwaa cala alkhidmati adeeg iyo shaqo ninkaa kuoo wiilkaa ku xoog badan wa aqwamu ku toosnaan badan bihaa iyada wa ana alunhaa dhadigana laa ta yacni yani qofka dhadiga ahna laa tasluxu fii bacdi alaxwaali lidukhuuli اlqudsi meelaha dahirana ilaahay lagu caabuday masaajidoo kale ahna xaaladaha qaar ma u habboona inay gasho ayb oo marka xaydka iyo waxyaabaha iyo ay qabto marka xayd iyo nifaas iyo waxbaa ku imaanaya ayaa ku imaanaya marka sidaasay ayaay leedahay wa inii aniguna samaytu waxaan ugu magac bixiyey haa iyada maryamaan ugu magac bixiyey marka maadaama ay fa fa iskula wada cadfan yihiin sida badan waxaa ka muuqanaysa markay dhalatayba maryam inay u bixisay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa markiiba in cunugu marku dhashaba in magac loo bixi karo sharcu man qablanaa waayo haddii la yihaahdana waxaa laleeyahay sharcigeenna wax waafaqayaa soo aroorayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wulida lii albaarixata alleylata cawadan waxaa la ii dhalay waladun walad baa la ii dhalay samaytuhu bismi abi ibraahim waxaan ugu magac bixiyey magaca aabbahay ibraahim ibraahim marka habeenkaasuu nebiga ibraahim u bixiyey taa waxay kutusaysaa in markuu dhashaba ilmaha magac loo bixi karo haddii xadiidka dhahaya toddoba marku gaaraa loo magac bixinaya loo waqlalayaana waa istixbaab iyadana midaanna waa inay bannaan tahay samaana marka afcaasha waxay ka mid tahay tatacaddaa ilaa waaxidin binafsihaa hal si toos iyada unbaa yacni iyay ugu gudubtaa wa ilaa aakhara ka kalena bixarfi jirin oo waxaad leedahay marka hadda markaan oo kale waa la gooyey xarafka jer waxayna kutusay inuu bannaan yahay in la gooyo wa inii samaytu haa mafcuulkii koowaad waay kii labaad xarfu jer oo ba in lagu gudbiyaa badan oo waxaad leedahay marka samaytuhu bimuxamadin samaytuhu bimuusaa ba-a la geliyaa waxaa kaloo bannaan in ba-da laga gooyo samaytuhu muxamadan la yihaha iyo samaytuhu muusaa iyo sida hadda ay ku timidba wa inii samaytuhaa maryama wainii anigana uciidu waan magan gelinayaa haa iyada bika adaan ku magan gelinayaa waduriyatahaa ilmaheeda iyo ubadkeedana waan magan gelinayaa adaan ku maga- magan gelinayaa min ashaydaani baan kaa magan gelinayaa shaydaan shaydaankii alrajiimi la fogeeyey marka shaydaan ayay marka duriyada iyada iyo waxay dhali doontaba shaydaan allay ayay ka magan gelisay shaydaankii marka ilmaha in shaydaanka ilaahay ilaahay laga magan geliyo iyay ku tusaysaa sharcigeennana arrintaa waa ku timido rasuulka sal ll ly slam xasan iyo xuseen waa kii dhihi jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi ataamati min kuli shayطaani wahaamah wa min kuli caynin laamah marka ilmihii marka maadaama iyagu aynan de duca iyo kari karin markay aadka u yaryar yihiin in ilaahay la magan geliyo oo ducadaa lagu akriyo ayb xadiid baa soo arooray aayaddan tafsiirkeeda ku saabsan wa inii uciiduhaa bikadaas bukhaari iyo muslimba ay warinayaan bukhaari kitaabu tafsir buu kusoo saaray tafsiir suurati ali cimraan min xadiidi abi hurayrata qaala abu hurayra wuxuu yihi samictu rasuula اllahi sal l slama yaquul nebigoo dhahayaan maqlay maa min bani aadama mawluudun bani aadamka ma jiro kula dhalaayo ilaa yamasuhu shaydaanu shaydaan baa taabanayo xiina yuuladu marka la dhalayo fayastahilu asabiyu cunugu waa qaylinayaa saarikan isagoo qaylinayo min ashaydaani shaydaan dartii qunjin ou shaydaan marka uu qunjiyey ayuu cunugu la qaylinayaa markuu soo baxaba waa qaylinayaa wii wii buu dhahayaa bani aadam walbana sidaabuu soo maray hayra maryama wabnihaa maryam iyo inankeeda ma ahani maryam iyo ciise ma ahani uma yaquulu abuu hurayrata radia allahu canhu wuxuu dhahayay faqra-uu in shi'tum wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashayطaani الrajiim xadiidka wuxuu leeyahay kal mid kalena kulu bani aadama yadcanu shayطaanu fii janbihi shaydaankaa dhinaciisa qunjinaya biisbucihi fartiisuu ku qunjinayaa xiina yuuladu marka la dhalayo hayra ciisa bni maryam ma ahani dahaba yadcun wuxuu doonay inuu duro fadacna fi lxijaab xijaabkiiba uu duray waa gafay oo ilaahay baa marka gefsiiyeyoo ducadaana ilaahay aqbalay subxaanahu watacaala halkan marka muctasiladii hore waa waa inkiri jireen alqaadi cabduljabaar aan filayaa wuxuu dhihi jiray mase abu caliin iljubaa-i labadooda mid buu ahaa khabar waaxid ayuu xadiid oo wuxuu ku yimid khabar waaxid oo aaxaad ah arrintan iyadana marka waa inkiri jiray iyagoo marka ishkaalka ku jirana uu ahaa waxaa ka dhalanaya uu leeyahay dadka kale dhanba inuu shaydaan dhumiyey marka ee dadka kalena ambiye iyo waxaa ku jiro iyo waxay leeyihiin iyo ambiye iyo saalixiin iyo dad wan wanaagsan baa dadkii ku jiro ad haddii wax walba shaydaan ku salladmay ciise iyo maryam ma ahane maxaa loo arki waayey leeyihiin dadkan ambiyadii ilaahay ma ku salladmin shaydaane taasaa marka waxay u keentay inay xadiidkan inkiraan waxaa dareemaya meeshaas marka dadka caqlaaniyiinta ah caqlaaniyiintan dambana waa inkiraan oo nin masri oo la dhihi jiray abuuraya kitaab uu qoray oo adwaa cala sunna almuxamadiya uu ku magacaabay ayuu ku inkiray xadiidkan aad buuna abu hureyre u weeraray weliba ninkaas xadiidkanna wuxuu ku tiriyey min annasraaniyaat waxyaabaha kirishtaanka uu soo dhexgeliyey oo abu hureyre carabkiisa la dhex gashtay oo abu hureyre marka wuxuu ka dhigayaa yacni abu hureyre aad buu u caayay ninkaas nacam ilaa uu ka dhigay nebigaba inuu u daba socday keliya xoogaa luqmad bis inuu ka helo shar badan waa mid soomaaliya oo haddana abu hureyre saas u caayaa jiro nacam meelahan marka facebookyada iyo wax kusoo qorqoro magaciisa wax la sheega ma astaahilo wax inkaaran waay isagana nacam qolooyinkaas uu marka isaguna daba uu dabagalay haddaad aragtaan marka wax saxaabada caynaya abu hureyre oo axaadiidta nebigoon ilaahay ku caabudayna maanta in badan noo soo wariyey ogaada qof maftuun ah oo fidnaysan inuu yahay nacam ma rabna inaan caan bixin oon magaciisa kaas sheeg sheegno ayb marka qoladan marka caqlaaniyiintuna waa diidaan xadiidkan waxaadna dareemeysaa nimanka caqlaaniyiinta ama muctasiladii hore caqlaaniyiintan hadda cusub iyo muctasiladii hore iyo waman naxaa naxwahum ama dariiqadooda qaato sida ashaacirada laftooda meelo badan waxaas waa qabaane oo kale weliba marka caqiidada iyo laga hadlaayo waxaad dareemaysaa adnaa shubha oo ayaga gasho ayay axaadiidta nebiga ku ay ku diidayaan haddii ayaga macnaha faham si ay waxu fahmaan qal kale si qalloocan hadday waxu fahmaan waxay istusayaan markaa fahamkoodiibay waxay ku xukumayaan xadiidka nebiga sala alla ly slam markaase waxay leeyihiin ma jira xadiidkan marmarsiyana waxay uga dhiganayaan xadiidku waa aaxaad ayay leeyihiin hadda xadiid bukhaari iyo muslim ku jiraysaa leeyihiin wain kaana yani fi fi saxiixeyn baa ku sugnaado kuwaa marka waa manhaj aad u foolxunoon waxyigii qaar badan oo ka mida waxyiga loogaga tegaayo ee shubhada iyaga marka gashayna waxaa ka jawaabay marka ninkaa qaadi cabdiljabaar u ahaa muctasiliga ah hore ee xadiidkan marka inkiroo diiday zamaqshari laftiisana wax sidaa ku dhowbo isaga laftiisa maray jaarullahi zamaqshari almuctasili qurdubi baa marka meeshaa iyaga waxa ay tuhmayaan aada u ishkaal bixiyey qaala alqurdubiyu fii tafsiirihi alimaamu alqurdubi tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi qaala culamaa'unaa culimadeenna waxay yidhaahdeen culimadeenna marka wuxuu ka wadaa abulcabaas alqurdubi abulcabaas alqurdubina waa shaykhu almufasir labadooda nisbadaa ka dhexayso mid walbaa qurdubi baa la yidhaahdaa abulcabaas baana sheekh ahaa waana ninka muslim ka sharxayo mufhimka iska leh marka qurdubigan mufasirkaa sheekhiisii abulcabaas oo mufhimka iska leh ayuu wuxuu kasoo guuriyey warkan wuxuu yidhi walaa yalzamu min hada arrinkan ka dhalan maayo ana naksa shaydaani shaydaan qunjinta oo qunjinayo ilmaha dhalanayo yalzamu minhu inay ka laasimayso idlaalu lmankuusi kii uu duray baadiyeyntiisa ma ka dhalanayso wa iqwaa'uhu inuu dhumiyana ka dhalan mayso fa ina dalika danun faasidun in la yihaah qunjintan waxaa laga wadaa shaydaana dhumiyey hadhow dhumin doono qofkan xadiidku waa qunjinayaa waa taabanayaa buu yidhi maane waa dhuminayaa ma dhihin mogta marka taabashada uu taabtay lama dhihin macnaheedu taabashada uu taabtay waa baadiyeyn waa baadiyeyn doonaa rasuulkana ma dhihin aayaddanna hadda waxaa kama waramin bana soo ma fahmin oo ka dhalan maysuu yihi idlaalu lmankuusi wa iqwaa'uhu fa ina dalika danun faasidun waa mala faasid ah fa kam wuxuu leeyahy meel kaluu kaa tusaya aada uga dhow fakam tacarada shayطaanu lilanbiyaai wاlwliyaai bianwaaci اlifsaadi wamaca dalika casamahum اllahu mima yaruumuhu shayطaanu badanaa buu yidhi inta uu shaydaan usoo banbaxay ambiye ilaahay iyo owliye ilaahay inuu inuu fasaadiyo uu halleeyo oo ilaahayna u dhowray badanaa oo xadiidkii waxaa kugu filan nebigoo salaad dukanaya so uma soo bixin shaydaanka soo suma dhihin nebiga waxaa iisoo banbaxay shaydaan si uu salaada iiga gooyo markaasaan qabtay waxaa dareemay marka shaydaanku wuxuu isku dayayaa xataa ambiyada ilaahay inuu dhumiyo isku da isku dayayaa oo usoo banbaxo laakiin ilaaha ka dhowray uma dhumi karo mana baadiyeyn karo marka wuxuu leeyahay iskaba dhaaf qunjintan ilmaya markay soo baxayaan dadka iskaba daaye ayagoo ambiye ilaahay oo rusul ah bayba isku dayeen shayaadiintu inay dhumiyaan waana dhumi waayeen say uga laazimee taabashadan marka inay dhumin tahay ayb meeshaa marka aada u fiirin sidaasaa marka uu tilmaamay casamahum allahu mima yaruumuhu shayطaan hada maca ana kula waaxidi min hada haddana si kalou kuu tusaa hada maca ana kula waaxidi min bani aadama qad wukila bihi qariinuhu weliba intaa waxaad ku dartaa bani aadam kasto ilaahay wuxuu u xil saaray oo ku lamaaniyey shaydaan qariin u ah waa bani aadam kasto ciise iyo maryam xataa waa ku jiraan kuwaas oo xadiidka nabiga sal ll ly slam wuxuu ahaa bani aadam ma jiro ilaa allah wuxuu la lamaaniyey laba qariin malag iyo shaydaan malaguna wanaaguu kugu dhiirigelinayaa shaydaankana sharta markaasaa rasuulka la su-aalay sala allahu calayhi wasalam adigana rasuul allow ayaa la yidhi markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu yidhi anigana waa ila ila lamaaniyey waa ila socdaa walaakinii acaanani illaahu laakiin aniga allah ii kaalmeeyey calayhi allah iiga kaalmeeyey buu yihi shaydaanka fa aslamuu waan ka nabadgelaa marka aniga walaakina allaha acaananii calayhi faaslamuu laakiin ilaahay baa iiga kaalmeeyey waa ka nabadgelaa dabdiga marka faaslamuu iyo faaslama waa la dabdiye labadaba faaslamudaana nabadgala fiican oo macnaheedu waxay tahay anaa ka nabadgelayo oo ma awoodi karaayo inuu idhumiyo aniga ama uu shar igeeyo faaslamu anaa fa ana aslamu minhu fa aslama marka la yihaahdana haddii xataa la dhaho waxaa fiican in lagu macneeyo anuu ii hoggaansan yahay bimacnaa yani anaa ka adag lahay isaga igama adka laakiin in la yidhaha fa aslama ay fa aslama shaydaanu shaydaankii baa soo islaamay sufyaan bnu cuyayna waa diidaya waa diidaya tafsiirkaasu wuxuu leeyahay shaydaan baaba lagu tilmaamaya see usoo islaamaa buu yihi naam shaydaan iyo waa islaamay labay kala tahay naam marka wuxuu leeyahy mar haddii shaydaannimo lagu tilmaamay islaamnimo male marka ma islaamay marka anaa ka nabadgelayo waayo marka macnaheedu naam tafsiirkaana ibnu cuyayna tirmidiga iyaa sheego fii jaamicihi ku sheego marka wuxuu leeyahay famaryamu iyo wabnuhaa wa in cusimaa min naksatihi inkastoo maryam iyo ciise laga badbaadiyey qunjinta iyo yacni riixidda ou riixayay markay dhalanayaan ilmuhu dhalanayaan laga badbaadiyey falam yucsamaa min mulaasamatihi lahumaa inuu la jiro ou la socdo lagama yacni lagama dhaafin taas oo qariin uu u yahay marka wuxuu leeyahay haddiiba shaydaankii qariinba uu yahay ee ayagiina ay ku jiraan oo maryam iyo ciiseba ay ku jiraan oo nebiyullaahi maxamed ku jiro laakiin ilaahay uga gargaarayo oo aynan marnaba shayaadiintu ambiyada ilaahay ma dhuminayaane oo allah ka ilaalinayee hadday arrintu sidaa tahay ishkaalba male marka naam arrintan iyadan sidaas marka hadalkaasa marka warkaa ku naqdiyey waxayna kaa fur ishkaalka yacni hadalkan uu kaa furfurayaa wixii lagu bushiyey xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalama oo ay dadka qaar ku bushiyeen xadiidka nebigana marnaba ma buko xadiidka nebigu haddou ansaxo waa fayow yahay ayb dadka maskaxdooda iyo caqligooda yaa un ama qalad fahmayo ama sax fahmayo marka macnuhu meesha maahan nebi ciise ayaa ka fadli badan nebi moxamed nebi ciise shaydaan waa laga beryeelay ma taabanayo nebiyullaahi maxamed shaydaankii waa asiibayaa maahan macnuhu sidaas naam asiibidda iyo baadiyeyntu nebi ciisena waa ka nabadgalay ambiyadoo dhanna waa ka nabadgaleen laakiin waxa laga hadlayo waxay tahay hal dhacdo oo ah marka ilmaha ay soo baxayaan shaydaan inuu taabto oo saas lagu sallado iyo in kale middaas ciise iyo maryam waa ka badbaadeen inta kalena kama badbaadin laakiin waa baadiyeyn ma aha macnaheeda middaas naam sidaa waa loo garan karaa mana ninka aburayana waxaa aad u naqdiyey oo weliba masaa-ishan iyo kuwo badan oo lamida kitaabka adwaac cala sunna waxaa naqdiyey asheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucalimi alyamani kitaab la yihaha alanwaaru alkaashifa wixii shubah ou keenay oo ama saxaabada uu ku dacninayay isagaa marka degaandiga ka dhigay raximah llahu tacaala marka mar walba waxaa dareemaya diinku nusrow u baahan yahay gargaarka diinka loo gargaaro midka ugu qiimiga badanna wuxuu yahay duridda diinta la duraayo ama ishkaalaadka lagu keeno in laga difaaco ama ha ka imaado shubuhaad gaalada xaggooda ka imaado ha noqdo ama mubtadicada kuwa ka imaanaya ha noqdo in loo taagan yahay waay oo yacnii sharciga ilaahay dahirnaantiisa in bannaanka la keeno waana muhimat lculamaa taas waay yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa algaaliina waintixaala almubdiliin wa ta'wiila aljaahiliin waa dhacdaa yacni dagaalka kale caadiga ah ee ama yacnii qori lagu dagaalamo ama hub lagu dagaalamo ee qof iyo kartidiis waayo midkaas in badan oo dadka kamida waa laga heli karaa laakiin waxa yaraanayo ama yacni ay u baahanayso yacni u baahanayo cilmi badan iyo xikmad iyo dhug fara badan waxa u baahanaya waxay tahay shubuhaadka in la difaaco oo diinta lagu keenaayo wacalaa haada ayay culimada qaad yacni in badanoo culimada kamida ay yidhaahdeen dadka u taagan inay diinta shubuhaadka ka ilaaliyaan inay jihaad u taagan yihiin leyla nahaar oo weliba jihaadkooda ayaga sanadkiiba mar ma aha lixdii biloodba mar ma noqonaye leyla nahaaray u taagnaanayaan marka qofku inuu diinka ilaahay barto isaga ilaahay inuu ku dhowro oo ilaahay weydiisto dadkana inuu uga ilaaliyo shubahda lagel la gelinayo uu uga ilaaliyaa muhim fataqabalahaa rabuhaa biqabuulin xasani waanbatahaa nabaatan xasana fataqabala waxaa aqbalay haa yacni maryam fataqabalahaa rabuhaa fataqabala wou aqbalay haa yacni maryam hooyadeed rabbuhaa rabbigeed ayaa aqbalay biqabuulin aqbalitaan ama maryamba haddaad doonto u celi nacam fataqabal saasaana fiicanoo warka dambe u fiican ayb fataqabala wou aqbalay haa maryam ayuu aqbalay rabuhaa rabbuhaa rabbigeed ayaa aqbalay biqabuulin aqbalitaan aqbalitaanka oo xasanin wanaagsan ayuu aqbalay alle wa ambata waa barbaariyey alle haa maryam ayuu barbaariyey nabaatan yacni fa nabatad waa kortay markaas nabaatan koritaan koritaanka oo xasanan wanaagsan wa kafala alla wuxuu kafaalo qaadsiiyey haa maryam zakariyaa buu kafaalo qaadsiiyey kulamaa mar kasta oo dakhala uu galo caleyhaa korkeeda uu u galo zakariyaa zakariya uu u galo maryam korkeeda almixraaba fi lmixraabi mixraabka dhexdiisana uu ugu galo wajada wuxuu helayay cindahaa agteeda risqan wajada wuxuu helayay cindahaa agteeda xaal uu yahay risqan wax la cuno ay marsuuqan shay la cuno ayuu agteeda ka helayay qaala wuxuu yidhi zakariyaa yaa maryamu maryamay annaa min ayna xaggeebaa laki adiga uu kaaga sugnaaday haadaa kan qaalat waxay tihi huwa isagu min cindi illaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday in allaha alla yarsuqu waa arsuqayaa man axad yashaau uu doonayo bigayri xisaabin xisaab la-aanuu arsuqayaa alle meeshana alla markay sidaa yani imraatu cimraan markay sidaa ilaahay u barisay ilaahay maryam waa aqbalay oo sideeda ayuu u aqbalay iyadoo gabar ah ayuu alla aqbalay fataqabala waa aqbalay rabbuhaa rabbigeed baa aqbalay haa maryam fataqabala maryama min ummihaa xannata taxriirahaa iyaahaa lilkaniisati ilaahay maryam marka wuxuu nadarkii ummu yacnii imra-atu cimraan oo maryam hooyadeeda nadarkii ay n maryam ku nadartay ilaahay waa aqbalay waay macnaha biqabuulin marka ay bitaqabulin waa masder marka ra waa ikhraajun limas lilmasderi calaa gayri lafdihi calaa gayri lafdi lficli lianna ficilka muxuu ku yimid taqabala waay masderkiisi muxuu noqon lahay taqabala taqabulan oo marka fataqabalahaa rabuhaa bitaqabulin xasanin masderka marka ficilkiisa loo fiirsho saasuu ahaan lahaa laakiin kuma imaaninee masderkiina waxaa yani qabuulaa laga bixiyey oo aan taqabala yani ficilkaas aan masder aynan u ahayn baa laga bixiyey marka waa ikhraajun lilmasderi calaa gayri lafdi lficli calaa gayri lafdi ficlihi ayb fataqabalahaa rabuhaa rabbigeed baa maryam aqbalay biqabuulin aqbalitaan ayuu ku aqbalay aqbalitaanka oo xasanin wanaagsan wa ambata waa barbaariyey alle haa maryam ayuu barbaariyey nabaatan iyadana in nabaatan masder looga dhigo mafcuul mutlaq ahaan loogu nasbiya ambata oo marka ambata nabaatan la yidhaaha iyadana marka maxay noqonaya ikhraajun lilmasderi calaa gayri lafdi ficlihi waana badan taha kaas oo kale ambata masderkiisu muxuu ahaan lahaa imbatan laguma keenin imbatane waxaa lagu keenay nabaatan ayaa lagu keenay marka waxay ka dhigan tahay marka waa sidaas waana luqo aada u badan waa aayaddanna waa loo daliishana wa ambata waa barbaariyey alle haa maryam buu barbaariyey fii risqihi buu ku barbaariyey wa ghidaa'ihi iyo waxsiintiisii nabaatan barbaarin xasanan wanaagsan waa la dhihi karaa waxaa kaloo bannaan in la yidhaha wa ambatahaa rabbigeed ayaa waa barbaariyey maryam fa nabatad marka in la yidhaha iyadana waa kortay nabaatan koritaanay kortay markaa nabaatan markaasi waa masdar caamilkiisu maxduuf yahay munaasabna u ah wa ambatahaa fa nabatat nabaatanay barbaartay xasanan wanaagsan ayb wakafalahaa xarafkan laba qiraa'a ku jirto wakafala in la yidhaha kafala haddii laga bixiyo laba mafcuul bay u baahanaysaayo marka mafcuulka koowaad waa haa kan labaadna waa zakariya oo wakafala allaahu maryama zakariya saas ilaahay maryam wuxuu kafaalo qaadsiiyey zakariye oo markii loo tartamay oo dadkii maadaama aabbihii dhalay oo cimraan baa nin aada u wanaagsan ahaa waana dhintay iyadoo aada u yar caloosh ku jirto dhintay marka kafaalo qaa hooyadiina waa waxyar kadib way dhimatay iyadana marka kafaalo qaadideedii bay isku khilaafeen markaasay qorituur samaysteen dalika min anbaa'i lgaybi nuuxiihi ilayk wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun marka markii la qori tuurtaba qalinkii zakariya baa sabeynaya oo soo baxaya marka ilaahay isagii buu u dhiibay kaf inuu kafaalo qaado tarbiyadeeda qiraa'ada marka haddii la akriyo wakafalahaa macnaheedu marka yani sidaas uu noqonayaa xarafkaas ayb marka meesha waxaa kaloo qiraa'o kale ay tahay abuu camarba uu akriyey wakafalahaa zakariyaa-u marka wakafalahaa zakariyaa-u haddii la yidhaah hal mafcuulun bay qaadanayo wakafala zakariya zakariya waa kafaalo qaaday haa maryam uu kafaalo qaaday waa la kafaalo qaadsiiyey ma aha leanna hadda ficilku markuu hal qaada jiray awal hal u tallaabi jiray tadciifku muxuu u keenaa an yatacaddaa ilaa gayrihi kii hore waxaan ahayn marka wakafala wuxuu alla kafaalo qaadsiiyey haa maryam zakariya buu kafaalo qaadsiiyey baad dhahe marka kulamaa in dhamo ama mar kasta oo dakhala calayhaa dakhala uu galo zakariyaa zakariya uu galo calayhaa maryam korkeeda uu u galo almixraaba filmixraabina uu ugu galo mixraabka dhexdiisa mixraabka waa meesha uu ku cibaadeysan jiray nebiyullaahi zakariya meel marka sharfan bay ahayd meeshaabay iyadana ku jiri jirtay ku cibaadeysan jirtay markii uu u galo ayb dakhala marka fii baa marka ay ku gudubtaa shayga la gelaayo fii baa loogu gudbiyaa sida badan marmarna waa la yskaga tagaa yani fiida oo dakaltu lmasjida iyo dakhaltu fi lmasjidi iyo intaba waa iska jirtaa mar walbo ou zakariya marka usoo galo maryam mixraabkii ugu soo galo wajada cindahaa wajada wuxuu helayay cindahaa yacni maryam agteeda xaal uu yahay risqan risqi ayuu helayay cunto ayuu ku arkayay iyadoo cuntada maryam agteeda ay tahay ayb marka cinda haada waa la xaaleynayaa maadaama ay ka hormartay nakira risqantaa baa laga xaaleynaa maadaama ay ka hormartay marka iyo marka iyada aa xaala waa la xaaleynaa qaala wuxuu yidhi yaa marka yaa maryamu marya markaa meeshaa markuu sidaa arkay mar walbaba agteeda risqi buu ku arkayaa qaala wuxuu yidhi yaa maryamu maryamay annaa min ayna xaggee baa laki adiga uu kaaga sugnaaday haadaa kan risqigaani xaggee kaaga yimid marka sababku uu leeyahay waxay tahay mararka qaarda iyadoo aan fawaakih aan xilligeeda joogin qudaar iyo fawaakihi aan xilligeeda la joogin buu maryam agteeda ku arkaayey miro aan meeshaas ka ag dhoweyn waqtigaabuu ku ag arkaayey markaasu wuxuu yidhi marka xaggee waxaan kaaga yimaadaan qaalat waxay tihi huwa min cindi illaahi ilaahay agti agtiisuu ka ahaaday waa barbaarinta marka alla uu sida wanaagsan u barbaariyey meeshaa marka waxaa nabiyullaahi zakariyana waxbuu waxbaa kusoo dhacay markuu sidaa arkay buu isagana inuu ilaahay ilmo weydiisto ilaa shay-u bishay yudkar haddiiba ilaahay risqigan waqtigiisa aan la joogin meeshiisii aan la joogin mar walba maryam agteeda ku diyaarsan yahay ee ilaahay marka inuu ilmo weydiistaa kusoo dhacday isagana markaasuu rabbi ilmo weydiistay waxaa kaloo meeshan iyadana lagu baxfiyaa ama looga hadlaa karaamaat ulawliyaa maryam nebi ma aynan ahayn qof saalixaday ahayd ee shay caadada ka baxsanna in la arko shay khawaariqulcaado ah oo caadadiiba ka baxsan in qof wanaagsan lagu arko kasoo daahiro karaamaa la yidhaha marka meeshaa marka fiihi ihbaatu karaamaati alawliyaa baa ku sugan walidalika alimaamu nawowi riyaadu saalixiinka aayaddan waa keenay baabu karaamaati alawliyaa aayadaha uu u daliishaday ka mid tahay ahlu sunnahana marka waa sugaan karaamaat alawliyaa awliyada marka ama muuminiinta inay karaamo leeyihiin wax caadada khilaafsan inay kasoo daahiri karaan laba macnayna uga soo daahirayaan karaamaadkaas awliyada macna waxay tahay imaa xujo inay u noqoto inay xaq ku taagan yihiin oo ay diintii ilaahay ku faafiyaan iyo imaa inay muslimiinta ugu gargaaraan oo iyadoo dhibaato ay jirtoo kale intuu ilaahay baryo ilaahay marka karaamo uu kasoo daahiriyo oo dadkii mu'miniinta ahaa uu u gargaaro ayb sidii cumar markii nimankii uu diray iyagoo meel laga dhabar jebin rabo ayaa ilaahay tusay cumar radia allahu canhu asagoo mimbarka saaran jimcihii markaasuu wuxuu yidhi yaa saariyata aljabal war saariya buurta buurta xaggeeda iska fiiri waa iska fiiriyeen waa iska ilaaliyeen ilaahay waa ku dhowray marka shaykhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alfurqaan bayna awliyaai araxmaan wa awliyaai shaytaan wuxuu leeyahay karaamadu labadaa macnay u timaadaa imaa in mu'min loogu gargaaro iyo imaa in diinta lagu faafinayo xujo noqota ee karaamo wax lagu cunaayo ama dadka lagu xoogaayo ee taas karaamo ma aha ee karaamada qofka ay kasoo daahirtana macnaheedu ma ahan kay kasoo daahirin waa ka fadli badan yahan lagama wado iyadana waayo culimada waxay yidhahdeen marka la fiiriya abubakar karaamaadkii lagu arkay iyo cumar karaamaadkii lagu arkay cumaraa badan karaamaadkii lagu arkay intana loo soo guuriyey waxaana mutafaq lagu yahay abubakar iyo cumar inuu abubakar fadli badan yahay marka karaamadu ma tusayso qof aan karaamo lagu arkin inuu ka fadli badan yahay sidaana marka u garo mas'alada saddexaadna waxay tahay karaamada maxaa iyada lagu gartaa qofkeeda inuu qof fiican uu yahay diintii ilaahay ku fiican daacadii ku dadaalayo macaasidii ka fogaanayo qof noocaasa marka oo dhowrsan wixii kasoo daahiray caadada khilaafsan waxa waxay noqonayaan karaamo wixii qof aan tukanaynin ilaahay ka cabsanaynin haweenka ajnabiga ku dhex jiro gacan qaadayo oo dhabarka ka dharbaaxayo oo iyaga un ku dhex jiro mar walbo khalwo iyo kula dhex jiro wixii kasooda oo jinniyada adeegsado oo jinnigoo soo deg iyo dhahayo oo axwaashiisu axwaal raxmaani amaba ahanba nacam ninkaa iyo ilaahay ogow yacnii awliyaa yacni awliyaa raxmaan kaas ma aha waa awliyaa shaydaan wixii laga arka marka awliyaa shaydaan ee caadada khilaafsan karaamo maan dhahaynaana maya waxaan dhahaynaa istidraaj falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun waan low istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maa an qadaqa laba tafsiiraa ku jirto tafsiir baa wuxuu leeyahay hadday dariiqada baatilkaa ku taagnaadaan barwaaqan ba siinaynaa istidraaj dartiis waladiina kadabuu biaayaatina sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun marka maxaa macnaheedu ay tahay nicmadaa loo dararinaa faraha laga qaadaya marka dadku maxay moodayaan haddii faraha laga qaado oo barwaaqo un uu sii gelayo in raalli laga yahay ma aha macnaheeda dajaalka markuu imaado aakhiri zamaanka markuu dajaal yimaado waxyaaba wuxuu sameynaa caadada ka baxsan qof buu laba u kala barayaa waa ku dhex soconayaa markaasuu leeyahy qum istaag waa isku soo kabmayaa markaasuu soo istaaga samadou amar siinayaa roobay keenaysaa dhulkiibuu amar siinayaa oo soo bixinaya markaasaa dahabkii iyo kaydkii ku jiray soo baxayaa dajaal karaamuu leeyahay maa la dhahayaa maya istidraaj ayaa la yidhaha waxaas dadku inay kala fahmaan waa istidraajka iyo karaamada mucjizada iyada nebi baa la siiyaa taxadiyaana la socdo karaamada saasay uga duwan tahay nebiyada ilaahay mucjizow siiyaa waxaa caadada ka baxsan ee nebi laga arkaa waxaa la yidhaahdaa mucjiza mucjizadaasi marka maxay karaamada uga duwan tahay carar yaa la imaan kara midaanaan la imid yaa la imaan kara buu dhahayaa nebiga marka mucjizo la siiyo keena kan oo kale laakiin karaamadu yaa la imaan kara ma dhihi kara qofka naa waaba ta wax ilaahay isaga tafadulay waay naa isaga soo ma kasin saddexdaa marka waa saddexdaba waa khawaariqulcaada mucjiza karaama istidraaj irhaas wax la yidhaahday ku daraan culimada qaar waxay yidhahdaan nebiyada waxa kasoo daahira qabla intaan loo waxyoonin ka hor ee nebinimadoodana tusi karaa waxaa la yidhaha irhaasaat afartaas yaa loo kala saaraa walidaalika culimadii hore diinta kala taqaanay qofka kuma qiimey jirin wax kastana ugama qaadan jirin keliya inay wax qariib ah ay kasoo daahireen hebel waxbaa la tusaa hebel waxbau arkaa hebel waxaay waxaasuu sameeya kasoo daahiray intaas keliya ma fiiri jirine dariiqada uu ku socday fiirin jireen walidalika alimaamu lbayhaqi manaaqibu shaafici wuxuu ku wariyey alimaamu shaafici raximahu llah ayaa dad waxay ku yidhaahdeen saaxiibka layth bnu sacad ayaa waxaa lagu yidhi yani waaa wuxuu yii saaxiibka layth bnu sacad baa wuxuu yidhi low ra-aytu saaxiba saaxiba alhawaa yamshi cala almaa ama yamshi calaa hada albaxr maa qabiltu minhu ninka saaxibu hawaha oo ahlu bidcada ah haddaan arka isaga oo badda ku soconaayo biyaha korkooda kama aqbalayo waxba maadaama aan u jeedo inuu baatil ku socdo badaan ku socday ka yeeli maayo oo waxaas waxaan wato waa sax leanna badan ku socday uga yeeli maayo markaasuu imaamu shaafici wuxuu yihi amaa ina saaxibakum qad qasar layth waaba soo waa gaabiyey buu yihi low ra-aytuhu yatiiru fi lhawaa'i maa qabiltu minhu haddaan arki lahay buu yihi isagoo hawada ku buubaayo waxba kama yeeleen ninaan jamaaco masaajid ninaan weligiis lagu arkaynin oo salaadba isagoo ummadda la tukana aan la arkaynin axwaal shaydaan gacanta kula jira maalin walba oo aan yacni macsi iyo daaco aynan u kala soocnayn haddii maanta dhan la akriyo hawadaanuu ku buubaa iyo hebel waa buubaa iyo haddii la akriyo hebel waa buubaa maxay noqonay masaajidka ha yimaado markuu masaajidka yimaado ummadda la tukado haddaan ka aragno wax karaamo ah waa aqbalaynaa laakiin wixii marka qof aan daahirkiisa sharciga waafaqsanayn ee looga aqbali maayo waxaasuu sameeyaa darteed haddii hadhow marka la yihaah bacda haada kullihi karaamada yani qoladan karaamaday diidan tahay iyo karaamaadka awliyada la inkiraa iyo qof walbaa wuxuu rabo waa dhihi karaan ayb aayaddan marka karaamaatul awliyaa bay daliil u tahay sidaasayna marka daliil ugu tahay qaalat waxay tidhi maryam huwa isagu risqigaani min cindi illaahi ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday in allaha alle yarsuqu ou arsuqayaa man axad yashaa-u ou doonayo bigayri xisaabin xisaab la-aan buu arsuqayaa meeshaas ayaa marka nabiyullaahi zakariya isagana dee waxbaa uga ka arkay shay walba shay baa lagu soo xasuustaa waxaa kusoo dhacday marka in isagana bal inuu ilaahay ilmo weydiisto qisadii marka nabiyullaahi yaxya uu ku dhashay iyo ayaa imaan doonta hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih